Waxaa heer gabagaba ah ku dhow mashruuc weyn oo biyogelin loogu samaynayo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kaas oo in muddo ah uu dhismihiisu ka socday deegaanka Yoontoy ee waqooyiga Kismaayo. Mashruuca biyogelinta degmada Kismaayo ayaa waxaa gacanta ku haysa Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Jubbaland iyadoona biyaha macaan ee lagu wado in Kismaayo dhowaan la soo gaarsiiyo laga soo jiidayo webiga Jubba. Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Jubbaland Axmed Xuseen Barake oo ka warbixiyay dhismaha mashruuca biyogelinta Kismaayo ayaa sheegay in wejiga saddexaad ee mashruuca biyogelinta loogu sameynayo Kismaayo uu gabagabo marayo lana rajeynayo in sanadkan dhexdiisa lasoo gabagabeeyo mashruuca biyogelinta.
mashruuca biyogelinta Kismaayo oo mashruuc weyn ah oo mashaariicda biyo ee Soomaaliya ka socda mashruuca ugu weyn ah mashruucaasi waa mashruuc een, ay maalgelinaysa bangiga African Development Bank la yiraahdo hay-ad UN oo IOM la yiraahdaa nala fulinaysa wasaaraddana toos u fulinaysa mashruucu waa saddex phase phase-ka koowaad waxaa weeye webiga Jubba jiinkiisa ayaa waxaan ka qaadanay dhul ay dowladdii hore siyaad barre ay markii hore mashruucaas oo small scale ah wax yar ah ay magaalada biyo ka siin jirtay ayaan qaadanay Een, dan guud baan u qaadanay dhulkii baan develop garaynay waxaan ka hagaajinay fayskii koowaad oo ah in biyogelintii kismaayo meeshii biyaha sifayn lahayd jambaradii een, taangigii biyaha een, ah, een, engine roomkii een, biyihii een, bamkii soo tuuri lahaa yaan ka hagaajinay yoontooy waa fayskii koowaad weeye wuu dhammaaday waxaan ka shaqaynay fayskii labaad oo ahaa taangi ilaa iyo laba milyan iyo shan boqol oo mitir cubic oo biyo ah qaadaya inaan magaalada een, dhinaca eh, waqooyi een, buurta ugu dheer magaalada si een, elevationka uu aada u sarreeyo biyuhuna gravity ay hadhowta ugu socdaana loo baahanaanin bam iyo aanan loo baahnaanin een, matoor aan loo baahnaanin shan boqol oo mitir cubic oo biyo ah ay qaadayaan taangigaana wuu dhammaaday Ee, waxaa hadda socda oo haddii aad waqti u heshaan aad soo arki kartaan laynkii isku xuri lahaa een, een, biyogelintii yoontooy iyo taangigii kismaayo waa siddeed iyo labaatan kilomitr distance ah ayaa laynkaa la dhigayaa baayab waaweyn ayaa biyaha kasoo qaadaya magaalada yoontooy waxay keenayaan taangigii keenayaan kaana intiisa badan way noo hirgashay waxaan u malaynayaa hadda finishingkii gabagabadii ayaan ku jirnaa waxaana rajeynaynaa hadduu ilaah awoodda la yidhaahdo sanadkan laba kun labaatan iyo afar gudihiisa inuu mashruucaas soo gabagaboobo ayaan rajeynaynaa fayskii saddexaad ayaana dhex soconnaa Biyaha macaan oo laga soo jiidayo deegaanka Yoontoy oo uu maro webiga Jubba ah ayaa la rajeynayaa in wax badan ay ka qabtaan baahiyaha dhanka biyaha ee ka jira magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose.